xogayaha arrimaha dibadda dowladda ingiriiska boris johnson ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaana uu xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shir jaraa-id oo ay labada mas-uul si wada jira saxaafadda ugu qabteen ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu sheegay in dowladda ingiriiska iyo soomaaliya uu ka dhexeeyo xiriir aada u qoto dheer waxaana uu xusay inuu ku faraxsan yahay socdaalka xogayaha arrimaha dibadda ingiriiska uu ku soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo lagu guda jiro xaalad adag oo dhinaca abaaraha ah waxaana uu intaasi ku daray inuu rajo weyn ka qabo in dowladda ingiriiska ay gacan weyn ka geysan doonto la dagaalanka alqaacida oo uu tilmaamay inay qayb ka tahay dhibaatada soomaalida haysata waxaan halkaan rabaa inaan kuu soo dhoweeyo muqdisho iyo villa soomaaliya ee xaqiiqda dowladdaada iyo dadkaaga ee britain ee iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo muddo dee qoraalo sana ah maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo boqotay iyadoo xaaladda adag ay soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo colaad runtiina runtiina wada shaqaynta nagooda dhexaysa dalkaaga iyo soomaaliya waxaan ku rajo weynahay inaan xoojinno si aan cadowgan cayda oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta soomaaliya haysta aan ula dagaalno waana ku faraxsanahay imaanshaha aad timid waxaan rajeynayaa hadduu ilah yihahdo soomaaliya inay dhibka iyo colaadda iyo abaaraha ay ka baxdo dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ingiriiska boris johnson ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey qaabka loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho Thank you very much, well, President uh, Formaggio. Thank you very much for uh, your time and thank you for welcoming us to Somalia. It's absolutely great to be here uh, of this country and. Uh, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay madaxweyne farmaajo wakhtigaada iyo sida aad noogu soo dhoweysay soomaaliya dhab ahaantii aad ayay noogu weyn tahay inaan halkan joogno waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahmiyadda soomaaliya sidaas daraaddeed waa arrin cayb ah inaad wajahaysaan dhibaatooyin gaar ahaan abaaraha iyo macluusha waxaan u malaynayaa inaan hadda si xowli ah ugu dhaqaaqnay sidii aan u xallin lahayn masiibadan waxaanad og tihiin in dowladda ingiriiska ay ballan qaaday inay bixinayso boqol iyo toban milyan oo baawun oo bilow u ah howshan waxaana xaqiijin doonaa inay gaartay dadka loogu talagalay work and, and to make sure that we get.
master boris johnson ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in sanadkan gudihiisa ay shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya ku qaban doonaan waddanka ingiriiska Uh, this year we will be having uh, a conference on Somalia in London, and uh, we hope there to.
sanadkan waxaan london ku yeelan doonaa shir ku saabsan soomaaliya waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne inaad la imaan doonto tallaabooyinkaada dhinaca hoggaaminta taasoo gundhig u noqon doonta dhismaha siyaasadeed iyo naqshadaynta amniga waddankan si loo siiyo bulshada caalamka kalsoonida ay rabaan inay arkaan imaanshaha wafdiga dowladda britain ee uu hogaaminayo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa ku soo beegmaya xilli ay meelo badan oo soomaaliya ahi ka jiraan abaaro ba-an oo saameeyey dad iyo duunyaba waxaana jirta in dowladda ingiriiska ay horay ugu deeqday lacag gaaraysa toban milyan oo dollar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho